dowladda kenya ayaa dhowaan sheegtay in ay dooneyso in la xidho xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxayna ku amartay hay-adda qaramada midoobey ee u n h c r in ay la timaado qorshe lagu xirayo muddo afariy toban maalmood ah haddaba arrimahan ayaa cabdilcasiis barrow waxa uu waraysi gaara kala yeeshay wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dumbe runtii arinta qaxoontigu qaxoontiga jooga kenya waa arin caalami ah oo qaxoontigu waxay ku joogaan sharci caalami ah waxay ku joogaan axdiga qaramada midoobey ee la yidhahdo geneva confession kun sagaal boqol konton iyo kow oo damaanad siinaya qofka hadday duruufo la yaqaano ka soo kaxeeyaan dalkiisii oo ay dal kale keenaan in la ilaaliyo la daryeelo la la la difaaco waxaasoo dhan marka qaxoontigu kow wuxuu ku jiraa ximaayo caalamiya wax la dhahdo international protection international protectionka uu ku jiro ilaalada caalamiga ah ee dunidu u damaanad qaaday waxay runtii dunidoo dhan ku tahay oo soomaaliyana qeyb ka tahay arrin naxdin ah oo fajicisa ah u qaadan waaya in boqolaal kun on qof oo qaxoonti ah qaxoonti macnaheeda waa la yaqaanaa waa dad baahin oo jilicsan oo duruufaysan oo dalkoodii xaalada ka keeneen ama amnidhe ama dhaqaalede ama nololeede oo oo oo waxay ka soo kaxeeyey aada ogtahay xaaladooda ee aada garanayso marka dadka dadka noocaasa in la siyaasadeeyo oo siyaasad laga dhex raadiyo oo humanitarianki iyo bini aadamnimadii ay dalka ku joogeen inta laga gudbo boqolaal kun oo nafood khatar loo geliyo arrin siyaasadeed oo aan tuhunsannahay inay kooba xiriir la leedahay arrinta badda maadaama kiiskii badda siday iyagu markii hore ugu talagaleen inaan annaga banaanka kula heshiino an dhahno waanu heshiinay aanu diidnay aanu maxkamad geynay argoosi wax u eg in laga argoosto dadka maatida ah ee qaxoontiga ah ee duruufaysan runtii arrintaasi dunidana waa dhibaysaa annagana waana dhibaysaa laakiin idinkuba safiirkeeni halkaas waad ugu yeerateen diblomaasiyiintii waad ka soo saarateen soomaaliya ee kenya joogay xiriirkii labadii wadan meesha uu ka baxay kenya dhowr jeer waxay codsatay wadahadal in la galo soo uma eka in soomaaliya go-aanka kenya ay keliya oo arkaysa mid siyaasadaysan laakiin idinka wejiyo badan wax lagu samayn jiray lagu samayn karay aada meesha ka saarteen wati aan kuu sheegay bad hadda weydiisay ma ogtahay waxaan ku yihi waxaas stediyada ama wadamada waxa ka dhexeeya ee siyaasad ah laba kasta oo wadan oo darisa kolleyba arrimo dhexdoodaba ka dhexeeyaan oo ay ka wada hadlaan isku diidan yihiin isku waafaqsan yihiin laakiin taasi ma inay saamayso maaha boqolaal kun boqolaal kun boqolaal kun oo qof oo jilicsan oo maato ah oo qaxoonti ah inay saamayso maaha wax kalena maaha cilaaqaadku wuu xumaaday safiiradii waa qolo waliba safiirkeedii waa u yeedhatay laakiin waa arrin siyaasadeed ma aha arrin bini aadamnimo markaad runtii adduunka o dhanna shook bay ku noqotay qaramada midoobey iyo united nationkay ku noqotay fajiciso wadamada gobolka o dhan ba yaaban soomaaliyana qeyb bay ka tahay laakiin dadka siyaasadda dowladda dhaliila waxay idinku eedeeyaan in go-aano dowladda soomaaliya horey uga qaadatay arrinta kenya aysan ku eegin dadka soomaaliyeed ee jilicsan ee halka jooga oo tillaabooyinkii aada qaadeen oo dhinaca diblomaasiyadda ay deg deg ahaayeen eeddaa ma qaadanaysaan qaxoontiga caalamiga waxa ay ku jiraan waxa la yidhaahdo ximaayo caalamiya international protection waa u n h c r ayaa maamusho aqoonsan waxay buuxiyeen dhammaan shuruudihii qaxoontinimo ee caalamiga iyada oo ay waafaqsan tahay kun sagaal boqol konton iyo kow axdigii la saxaaxay ee jineefa ee qaxoontinimada marka wax ka huseeya siyaasadda labada dal maba ahaba waad aragtay qaxoontigu ma soomaaliya wax siisa ma kenya wax siisa midna waxa ma siiyo waxaa laga yaabaa cidda ugu badanee ka faa'idaa qaxoontigeena kenya tahay waxaa lai sheegayay lacag nus bilyan dollar ah inay sanadkii ka hesho dowladda kenya inagu ma hayno kenya lacagay qaxootiyada ku qaadato sidaad adiga hadalka u dhigta laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dalka qaxoontiga magangeliyey wuxuu helaa gaadiidka wuxuu helaa shaqaalaha wuxuu helaa dhulka boqolaal faa'iido ayuu qaxoontigan kaga qaata u n srsmma qarsoonba maaha waa ilaa half billion waxaad leedahay baabuur kenya leedahay qaxoontiga uga shaqeeya ma aragti maaha waa factis macalimiinta ka shaqeeya dhakhaatiirta ka shaqeeya baabuurta ka shaqeysa xafiisyada ka shaqeeya diyaaradaha ka shaqeeya intaba kenya leh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo u n h c r wax xiriira midila soo sameeyeen oo ku aadan qaxootiga soomaaliyeed iyo sida loo maarayn karo may walaal welina lamayso samayn laakiin waxaan mar kasta u rajeynaynaa qaxoontiga caafimaad waxaan qaxoontiga u rajeynaynaa nabadqab waxaan rajeynaynaa inay inay barwaaqoobaan waxa aan ka shaqaynaynaa duruufihii dalka ka saaray inaan hagaajino gobolada ay ka qaxeen ee nasal jubbada dhexe oo kale waad ogtahay ilaa hadda xaaladkiisa dagaal baan rabnaa dagaalaha ka socda waa la haystaa ilaa waxaa la xaliyana qaxoontigii kuma soo noqon karaan jubbadii dhexe marka runtii waxaan isleeyahay dowladdu waxay ka shaqaynaysaa dalka dadkaasi mustaqbalka qofkii raba waa qaxoonti caalamiya qaxoontiga caalamigaana isagaa khiyaarka ama ama doorashada isagaa leh inuu dalkiisii ku noqonayo iyo inuu joogayo u n h c r la joogayo iyo in la qaadayo saddexdaba isagaa isagaa u doorleh laakiin annaga waxaa nagu waajiba in qofkii raba ee qaxoonti ah inuu dalkiisii kusoo noqdo ee gobolkiisii kusoo noqdo aanu ka shaqayno in loo diyaariyo in duruufihii markii hore ka waday ama ka kaxeeyey duruufo ka duwan inuu kusoo noqdo qaxootidaas soddon sano ayay kenya degan yihiin oo caruur ku dhashay caruurtooda ayaa qaan gaaraya haddii lagama maarmaan ay noqoto in soomaaliya lagu soo celiyo awood ma u haysan aad ku qaabishaan waataan ka shaqaynayno dalkeenna waxaan waddo fiican buu hayaa wuxuu hayaa waddadii soo kabashada meel fog baynu ka nimi waxaan ka nimi dal burburay dowladdiisii burburtay hay-adihiisii dowliga ha burbureen hay-adihiisii dhaqaale burbureen hay-adihiisii kaabayaashu burbureen hadduun baan iftiinkii indhaa kusoo kala qaadnay inkastoo dagaal adag inagu socdo la rabo in godkii laynagu celiyo laakiin waxaan xukuumad ahaan aan ku dadaalaynaa inaynan godkii aan ku dhacnay ee laynagu riday sagaashan iyo kow inaynan dib ugu noqon kenya dhowr jeer ay ku dhawaaqday inay xeryaha xerayso welina ma muuqato dowladda soomaaliya dadaal ay ugu jirto sidii dadkaasi haddii ay soo noqon lahaayeen guryo loogu samayn lahaa hay-adaha gargaarka ee soomaaliya ka shaqeeya waxaay tilmaameen laba dhibic lix milyan oo soomaali ah inay gudaha dalka ku barakaceen oo in badanna muqdisho ay ku sugan yihiin oo xaalad aada u halisa oo nolosha ah ay wajahayaan haddii xaaladuhu ay sidaas yihiin maxaa nolosha loo sii qorsheey waayo dadkaasi maad sheegin sababta waa laba dhibic sigisku waa abaarta waa abaar runtii abaar baa dhacday roobkii dayrta aan filaynay baan intii loo aan ilaahay ka rajaynaynay roobkii baa yaraaday markii roobkii dayrtu yaraadayna jiilaalkii ayaa xumaaday abaar baa dhacday waxaan ku jirnaa bil kulul oo aad ogtahay xaaladeeda maarsa la yidhaahdo ilahay waxaan ka rajaynaynaa abril buu roobku da-a in roob fiican uu inoo doo abril shan iyo tobankeeda wixii ka dambeeya xaaladaas way keentaa mar kastoo abaari dhacdo dalkan xaaladda duruuftu way saamaysaa kaasi waxau ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cismaan abakor dube oo u warramaya cabdilcasiis barrow